bilowgii cutubka afariyo soddonaad oo dhiilah oo ahayd gabadh ile ah ee yacquub u dhashay ayaa dibadda u baxday inay soo aragto gabdhihii dalka markaasuu shekem ina xamoor kii raaxawi oo ahaa amiirkii dalka arkay iyadii oo uu kaxaystay oo la jiifsaday wuuna ceebeeyey iyadii naftiisiina way raacday gabadhii yacquub oo diinah ahayd wuuna jeclaaday gabadhii si raxmad lehna wuu ula hadlay gabadhii markaasuu shekhem la hadlay aabbihiis xamoor oo yidhi gabadhan ii doon aan guursaday haddaba yacquub waa maqlay in shakem gabadhiisii diinah nijaaseeyey wiilashiisiina duurka ayay xoolihiisa la joogeen yacquubna wuu iska aamusay ilaa ay yimaadeen markaasaa xamoor oo shakam aabbihiis ahaa yacquub ugu tegey inuu la hadla isaga oo wiilashii yacquub ayaa duurka ka yimid markay taas maqleen nimankiina way calool xumaayeen aad bayna u cadhaysnaayeen maxaa yeelay nacasnimo wuu ku sameeyey reer binu israa'iil markuu la jiifsaday gabadhii yacquub taas oo aanay jid ahayn in la sameeyo xamoorna wuu la hadlay iyagii oo wuxuu ku yidhi wiilkaygii shakem naftiisii aad bay u doonaysaa gabadhaada haddaba waan ku baryaye iyada sii ha guursadee oo aan iska guursanno gabdhihiininna siiha annaga idinkuna gabdhaha iyaga guursada oo waad nala degganaan doontaan dalkuna hortiinnuu oolli doonaa degganaada oo ku baayac mushtara dhexdiisa oo xoolo ku yeesha shekhamna wuxuu aabbeed iyo walaalkeed ku yidhi raalliga ahaada oo anna waxay aad weyddiisataan waan idin siin in alle intii aad meher iyo yaro doonaysaan iweyddiista oo anna waan idin siin intii aad igu tidhaahdaan laakiinse gabadha isiiya aan guursadee wiilashii yacquubna khiyaanay ugu jawaabeen shakem iyo aabbihiis xamoor wayna la hadleen maxaa yeelay walaashoodiina ayuu nijaaseeyey oo waxay ku yidhaahdeen ma yeeli karna inaan walaashayo siina nin buurya qab ah waayo taasoo ceeb bay nagu ahaan lahayd si uun baannu idinkugu yeeli karnaa taasuna waa haddii aad intiinna ragga ah oo dhan iswada guddaan oo aad noqotaan sida yada oo kale markaasaannu gabdhaha yaga idin siin doonnaa oo annaguna waxaan guursan doonnaa gabdhihiinna oo waannu isla degganaan doonnaa oo waxaynu noqon doonnaa isku dad laakiinse haddaydnaan na maqlin inaad isguddaan dee markaas gabadhayada waannu wadan oo waannu tegi hadalkoodiina waa ka farxiyey xamoor iyo wiilkiisii shekhem ninkii dhallinyarada ahaana dib uma uu dhigin inuu taas yeelo maxaa yeelay aad buu ugu faraxsanaa yacquub gabadhiisii isna wuu ka wada maamuus badnaa intii guriga aabbihiis joogtay oo dhan markaasay xamoor iyo wiilkiisii shakem magaaladoodii iriddeeda yimaadeen oo ay raggii magaaladooda la hadleen oo waxay ku yidhaahdeen nimankanu waa inala nabad sidaa daraaddeed dhulka ha degeen oo ha ka baacmushtareen dhexdiisa maxaa yeelay bal ega dhulku waa weyn yahay oo waa ku wada filan yahay aynu gabdhahooda guursanno oo innana aannu gabdhaheenna siinno iyaga nimanku si uunbay inagu yeelayaan inay inala degganaadaan si aynu isku dad u noqonno taasuna waa haddii inteenna lab oo dhan loo gudo sida ay iyagu u gudan yihiin oo miyaan lo'dooda iyo alaabadooda iyo xayawaankooda oo dhammu noqon doonin kuweenna bal aynu yeelno un oo iyaguna way inala degganaan doonaan markaasaa in alle intii ka baxday magaaladiisa iriddeeda waxay maqleen xamoor iyo wiilkiisii shekem markaasaa la wada guday intii labka ahayd oo magaaladiisa ka baxday oo dhan oo maalintii saddexaad markay dhaawac wada ahaayeen waxay noqotay in laba ka mid ah wiilashii yacquub oo ahaa simacoon iyo laawi diin ah walaalaheed uu midkood kasta seeftiisii qaatay oo waxay yimaadeen magaaladii iyagoo aan la ogayn waxayna wada laayeen intii labka ahayd oo dhan xamoor iyo wiilkiisii shekhemna waxay ku dileen seef afkeed dhiin ah way kala baxeen gurigii shekem wayna iska tageen wiilashii yacquubna waxay yimaadeen raqdii kuwii la laayey oo magaaladiina way dhaceen maxaa yeelay walaashood bay ka nijaaseeyeen waxayna la tageen arigoodii iyo lo'doodii iyo dameerahoodii iyo wax alla wixii magaalada u yiil iyo wax alla wixii duurka u joogay iyo maalkoodii oo dhan iyo dhallaankoodii oo dhan iyo naagahoodiiba way qabsadeen oo way dhaceen xataa wixii guryaha yiil oo dhan yacquubna wuxuu simcoon iyo laawi ku yidhi dhib baad igu riddeen maxaa yeelay waxaad i nacsiiseen dadka dhulka deggan oo ah ree kancaan iyo ree feris haddaba anigoo dadkaygu yar yahay ayay isukay wada urursan doonaan oo ay idili doonaan markaasna aniga iyo reerkaygaba waa la baabbi'in doonaa oo iyana waxay ku yidhaahdeen dee miyay ku habboonayd inuu walaashayo sidii dhillo ula macaamiloodo